sare u kac ballaaran ayaa laga dareemayaa suuqyada kalluunka ee magaalada Kismaayo sare u kacan ayaa waxaa sababay dabaylo iyo waqtiga caddada ee uu dayaxa jiro kiilada kalluunka ayaa horey waxaa lagu iibin jiray laba doolar halka haatan la iibiyo afar doolar halkii kiilo qaar ka mid a kalluumaysatada xeebaha magaalada Kismaayo ayaa ka hadlay caqabadaha ay la kulmaan xilliyada kalluumaysiga walaal magay waxaa yiraahdaa maxamed ibraahim cabdi waxaan ka mid ahay kalluumaysatada maarta oo jubbaland ee baddaasaan ka hamaanaa alxamdulilah kalluunka marna waa la helaa marna waa yaraada marna waa soo bataa dee hadduu soo bato maarata si soo bato suuqu maarata waa si qiimaha maarata hoos u dhacaya hadduu badda ka yaraadana dee waa suuqu maarata qaali buu ka noqonaa marka saasay keenaysaa qaaliga marka waxaa kalluun yaradana waxaa keenaysaa caddadana waa keenaysaa xilliyada maarata isu beddelkana waa keentaa mar bas fasalay gelisaa marka waa kaa waa jirtaa caqabad badana leedahay waxay leedahay shabaagta inaa kaa go'do waxay leedahay shabagga inuu kaa qasmo waxay leedahay inay shabagga maarata bahalla kaa galaan oo aada weyso gebigiisa o dhan maarata nafsadaada soo badbaadsato aad bay u badan tahay lama soo koobi karo hadda dabaalihii badnaa horta waa waa yaraadeen laakiin waa waa jirtaa dabaal yar baa jirta dabaasha xooggeeda laakiin waan dhaaftay laakiin waxay jirtaa hadda kalluunka yaa yaraaday kalluun yari baa soo socota marka aad iyo aad waa rajaynaynaa mugdiga hadda galnay shaqada hadda ay bilaamaysaa insha allah sidaan rajaynayna macnaha mugdiga waa soo fiicnaanaysaa insha allah ciiwa maxamed liibaan jaamac aa kuwa kulmaysatada ka mid ahay badda adiga beryahan waa dabaal dabaal ayaa jirtay caqabada badanna waxaa jirto oo baddii haddaad gasho waxnayaa soo weyso waxnayaa soo hesho waa kahay horta malaayiga marar waxaa leedaha mugdiga caddada lama helo badanaa asaga malaayiga malaayiga caddada lama helo mugdi ayaa la helaa baddaan marna waxaa jirto oo qalab kaa go'aayo qalabka marna kaa go'aa jirto marna waxaa jirto matoorku kaa halaabayo beriga meelo kaa jira aadaan yaqaanin
dhanka kale ganacsatada suuqa kalluunka ee magaalada kismaayo ayaa dhankooda ka hadlay saamaynta ay ku yeelatay kalluun yarida ismaan mahadey bare ka ganacsada kalluunka khaasatan suuqa kismaayo ganacsada kalluumaysada ayaan ka mid ah walaal kalluunka maalmihii hore macnaha qaal ayuu ahaay sababo caddada macnaha iyo xilli dabeelo awgeeda kalluunka aaduu u yaray afar doolar ilaa iyo saddexdii bar ayaa la kala iibsanayey maantana aan kula hadlahay kalluunka macnaha hadda qiimihiisu waa saddex ilaa iyo laba-iyo bar maanta ayuu kalluunka noo bilaawday waxaan rajaynaynaa bisha barakeysan ramadaan oo nagu soo fool leh in kalluunka macnaha dadka aad ayay u daneeyaan inuu kalluunka noo jabo ilaa laba doolar ay ku qaadan karaan kalluunka marka aad u jeeyaa dadka markaas aad macnaha u xiiseeyaan beryahan laakiin kalluunka ayaa aad u kula laakiin maanta haddana aan kula hadlayo laba iyo bar ilaa iyo saddex ayaan gadaynaa inta hore saddex iyo bar ilaa afar ilaa iyo afar iyo bar ayaa la kala siisanaa maalmihii ugu horreeyey maalmihii macnaha daraad ilaa iyo shalay luumeys ayaan leeyahay xaafadaha iyo meelaha macnaha fogfog oo dadka suuqa aan soo gaari karin kastamar ayaan leeyahay hadda dadka maanta waa isoo wacayaan haddana aan kula hadlayo gaariga bannaanka ayuu taagan yahay kalluunka dadka xaafadaha uu geeya